dadka deegaanka ee isku xilqaamay la dagaalanka amaba dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab ee deegaanada hoos yimaada maamulka hirshabeelle oo gacan ka helaya ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay la wareegeen deegaano uu ka mid yahay deegaanka loo yaqaano ceeldheere oo ka tirsan goboladaasi hoos yimaada hirshabeelle wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray
ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda oo iskaashanaya ayaa ururka al-shabaab kala wareegay deegaanka ceeldheere oo shan iyo toban kilomitir u jirta degmada aadan yabaal deegaanka ceeldheere ayaa lagu tilmaamaa goob istaraatiiji ah oo marin u ah gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana gacan ku-dhigista deegaankaasi si weyn u soo dhoweeyey qaar ka mida siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi axmed cabdulaahi maxamuud oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan muqdisho ayaa ka warbixiyey waxa ay ka dhigan tahay qabashada deegaanka ceeldheere qabashada hadda ceeldheere buraale la qabtay dhinaca kalena yacni looga soo dhow yahay aadan yabaal horumar weyn weeye aada iyo aad ayaana ugu ammaanayaa uguna bogaadinayaa howlgalkaas waxaana isleeyahay guulahaas waxaa ka dhiman aadan yabaal oo sida ugu degdegta badan la qabto si labada ciidan oo labada guluf oo gulufna hiiraan ka yimid gulufna dhinaca shabeellaha dhexe ka yimid ay isugu soo darsamaan oo yacnii meel dhexe oo fatra ah oo dhaxaysaaba aysan jirine labadii howlgal isku soo xirmaan markaasna howlgalkaas labadaas ciidan ay jahooyinkoodu u noqdaan qaar jaho galbeed oo laamiga ka galbeed ah howlgalladoodu u jahaysmaan iyo qaar deegaanadan la joogo barigooda u jahaysma oo degmada ceeldheer iyo jahooyinka ku aadan ilaa halkaas ilaa xeeb ayay noqonaysaa shaqadaas guushaasana sidaasaa looga baahan yahaan isleeyahay dowladda iyo dadka deegaankaba waana inta ka dhimanaan isleeyahay guulaha deegaankaas aada iyo aada dhammaystirka u noqon lahaa xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle ayaa hoosta ka xariiqay in qabashada deegaanka ceeldheere ay ka horreeyeen guulo xiriira oo ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ka gaareen dagaalada ka socda shabeellaha dhexe guusha shalay oo ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyo dabciya saaxiibada soomaaliya iyo shalay ku qabsadeen deegaanka ceeldheere waxaa ka horreeyey guulo fara badan oo ay gaareen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed macawisleyda ay kaashanayaan taasoo ka soo bilowday meel u muuqata xagga bari kaga aadan degmada jowhar raagaceelle tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada cadale sida geelgub cali guduud nuur dugle muga in maanta la gaaro oo loo gaaro aadaybaal meel u jirta shan iyo toban kilomitir waxay sahlaysaa inay dhowaan halkaa ay ku wada dabaaldegaan labada halgan ee ka kala socday hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaan marka rabaa halka ina baaq ugu jeedo dowladda soomaaliyeed in aan ku idhaaho si aysan guusha ay soo bilaabeen heer hiiraan ee looga dayday inta dhiman ay ku daya doonto si aysan u dhicusooben ciidamada dowladda faraha badan leh intaasoo soo lasoo tababarayay ee ewel ag la kala geeya amba meel la kala geeya la weysanay waa in la geeyaa dhammaan talisbankii jiri jiray ee xeebada xooga dalka soomaaliyeed si meel ka mida soomaaliya haddii dhaqdhaqaaq hoolaa laga arko ama lagu sheego si isla markiiba iyuu gacan ku siiyaa dadka deegaanka heeday ugu dambayntii cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa tallaabo hore loo qaaday ku tilmaamay la wareegidda deegaanka ceel dheere qabsashada deegaanka ceel dheere ee shan iyo toban kilomitir u jirta deegaanka aadan yabaal ee degmada aadan yabaal waa horumar weyn laga gaaray dhinaca la dagaalanka al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan hirshabeellaba runtii waa guul weyn oo ay keeneen ciidamada maxaan ku idhaahdaa xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka intuba ay iska keerabsanayeen arrinta ayada ah waa farxad waa horumar waxaan rajaynaynaa insha allah maalmaha nagu soo aadan the next three to four weeks saddex ilaa afar week oo maanta laga bilaabo ah in hirshabeelle gebi ahaanba sheekadeeda ay soo xirmi doonto loo gudbi doono gobollada kale iyo galmudug wixii ka dhiman ba ay muddooyinkaas kusoo dhammaan doonaan kadibna jubbaland iyo koonfur galbeed loo gudbi doono shaki kuma jiro haddii sida hadda ay arrinta ku socoto dardarta iyo carcarta ay ku socoto aan laga dabcinin oo imkaaniyaadkii ciidankana ay helaan iyo sida logisticada ay helaan waxay noqon doontaa progress weyn oo la gaaray hadafkii qarankana uu lahaa ay halkaasi maaragtay ka caddaan doonto khaasatan tilmaamihii madaxweynaha xasan kaafi qoyste v o a muqdisho